Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulankan oo lagu qabtay magaalada Baydhabo isla markaana looga hadlayay sidii culimada uga qayb qaadan lahaayeen gurmad gaarsiinta dadka ay saameeyeen daadadka. Waxaa ka qayb galay kulanka xubno ka mid ah Wasaaradda Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, culimo iyo waxgarad kale. Xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wadajir ah uga warbixiyay saameynta ay geysteen daadadka iyaga oo sheegay inay muhiim tahay in loo kaco sidii loo caawin lahaa dadka dhibaataysan.
ujeeddada meesha loo yidhi in loo gurmado dadkii dhibaatooyinku soo gaaray roobabku gaareen guryihii ka dumeen meelay hadda bannaanka jooga oo aan guryo haysan oo aan ognay qaar lugaha ay ka murxeen biyo dartood haddii weli biyihii xaafada qaarkood biyo durdur ay noqdeen oo iska soconayaan aad moodaysa togog arrintaas in loo gurmado dhaqaalay u baahan yahay wax kasta baabuur maanta haddaa qaadatay waxa ugu yar waxaa weeye ijaar burabaa kollayba hadda isu imaadkan galabta laysugu yimid waxay arrintaas see wax looga qaban karaa walaalayaal mas-uuliyadana saaran xilanna saaran qof kasta oo runtii geeka baydhabo rooga dhibaatada baydhabo kudhiiday la sheegahaya soomaaliya guud ahaana dhibaatada kudhiidi gaar ahaan koonfur galbeed guud ahaan kudhiidi magaaladan baydhabona gaar ahaan kudhiidi dhibaato runtii la aan kooba korno goobjoog aan enna aragahayna xaadiraan enna way fadaane ini una ansarugna ummata dal iyo dibad baaq aan jeedana
wasiirka diinta iyo awqaafta koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba ayaa culimmada ku bogaadiyey dadaalka ay wadaan
gargaar ilaahay subxaanahu wa tacaala le laakiin insha allahu tacaala may rajeeyane culummadu doorshay iniyo naqdi doono doorkanka wiin ee laka qaadada fatahaadaha doorkanka wiin iniyay kajeedsi doonta insha allah biidni illaahi kariim ammaantiyeenahoo ilaahay raalli ka naqdi ijaasintiye allah subxaanahu wa tacaala hegiisaan jiri doonto biidni illaahi kariim siisin ogtiin culumaallahi may lisin kufaday masaajidada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhammaantii oo may kufadaane ini horta laku bilaabo wacyigelin oo dhinaca diinte eh culummada doorshol eed eed ha muuqado li'anna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa siisin ogtiin quruunkiin oo horeeyey ama ummadihii horeeyeen oo la halaagi walalaka halaagi may haayeenee biya haayen haddii macaasidii badata gefafkii badadan in dadkiina towbadii ilaahay subxaanahu wa tacaala heegsho ka yaraata ilaahay subxaanahu wa tacaala usuuna may sheeni doonee wal yar oo ku mid ee ciqaabtiisa dadka tusiye marka culummadu may fadaana inay wacyigelin guud iyo hanjaysadaan deegaano iyo magaalooyin badan oo ka mid ah koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ku dhuftay daadad xooggan kuwaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhaawac iyo dhimasho